Jubbaland waxa ay ka mid tahay maamulada u soo kobcaya ganacsiyada ka jira waxaana taasi sababay hakadaha ay ku soo xirtaan maraakiibta kala duwan ee keensadaan ganacsatada kala duwan ee ka shaqaysta dowlad goboleedka Jubbaland. Dunida ayaa waxaa kor uga kacay qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee maciishada taasoo keentay in ay isbedelaan qiimaha wax lagu kala iibsado. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtaar Axmed Cabdulle ayaa ka warbixiyay horumarada ganacsi ee ka jira Jubbaland.
Waxaa ganacsiga Jubbaland si fiican u socdaa sidii loogu talagalay u socdaa wax dhibaato kama jiraan. Xoogaa dadweynaha waxaa u malaysaa marmar inay leeyihiin waar ganacsiga kor u kacay iyo sicirkii kacay iyo runtii inay la socdaan ala rabaa adduunka waxa ma aha wax keliga ina haysta ma aha wax adduunka idilka dhacay waaye waa ogtihiin oo badda caseed dagaalaa ka jira waa ka xiran tahay maraakiibta ma mari karto maraakiibta imaanlad waxay waa xiran yihiin maraakiib la-aanaa ka dhacday saa daraaddeed waa ogtihiin sicir walba markay wax la waayo waa kacaa waxyaalaha sicirkan oo la dareemaya waxaa waaye adduunka wixii ka imaanaya cariiri galay runtii keligaa nima waxaan qabno dekada berbera jabuuti meelo badan ay wax tegi karin saa daraaddeed waa la dareemi karaa waxyar sicir barar iyo wax kacaya waxaasna wax sii socon doona ilah waxaan ka rajaya nabad fiican in la helo laakiin ma aha wax kismaayo ama jubbaland wax ay ku dari karta ama ay qaadi karta ma aha ninka ganacsiga ah wuxuu keeno inay ka baxaan uu u jecel yahay nin lacag inuu ku daro meel iska dhigi karo wixiisa ay ka halaawi karaanoo muddo haddii raashinka uu dhaca laftiisa inuu sii halaabo nin samayn kara ma aha waxaan rabnaa arrintaas inay keentay arrin dabeecadda maanta jirto ee wax adduun ka jira waxay keentay waa saa in loola socdaan rabnaa insha allah ma aha wax gaar nagu ah runtii dadka ugu fiican aan ku jirnaa jubbaland markaa fiirsa ganacsigeeda maamulkeeda waxeeda waa isku xiran yihiin waayo waa loo meeriyaa ganacsiga wuxuu keenay iyo dowladooda waa dad is og waay runtii markaan fiirino maanta dowlad kastoo jirto runtii horyaalka inaan u naha aaminsannahay waayo isqaqabsi ma laha ganacsigeeda dowladeeda ka shaqeeyo maamulka kulli waa isku xiran yihiin dad wada hal meel u socdo waay og dadkooda waxaa la saaraya waxaa laga qaadaya maxaan ku darnaa maxaan ka dhaafnaa wax la ogyahay